shacabka magaalada jigjiga ee dowladdeegaanka soomaalida itoobiya ayaa soo dhoweeyey dhismaha waddada garaad wiilwaal dhismaha waddadan ayaa waxaa iska kaashanayo maamulka jigjiga iyo shacabka caasimada dowladdeegaanka qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga iyo gaadiidleyda gaadiidka yaryar ku shaqeeya ayaa soo dhoweeyey dhismaha waddadan berigoo hore layskuma laba gaari isma dhaafi jirin hadda haddii aanu sii marno laysuma dhaafi karo waa laba gaari waxaa isdhaafa mid kor u socda iyo mid hoos soo socda laakiin haddii la ballaadhiyo laga dhigo sida tan kale ee weyna highwayga waxay noqonaysaa mid aada u qurux badan oo yacnihii bulshadana u soo jiidata sumcad iyo sharaf iyo wanaag dad badanna ay ka samayn karaan fursado ganacsiyeed ay ka jeedin karaan meerado aada u qurux badan ay u samayn karaan waxaa lagu xidhi laydhar fara badan dad fara badan baa ku faa'iideeya kow horta dadkii waxaa ku faa'iideeyaa deegaanka ganacsiga ku lahaa number two waxaa ka faa'iideeya shacabkii iyagna lugeynayay baa ka faa'iideeya number three waxaa ka faa'iideeya magaranaysaa danyartoo dhan baa ka faa'iideysaa inay iyagu maraan gaadiidka yaryar inuu maro ka waaweyn inuu maro kan airibodka taga horta marka hore dhib buu ku qabay gaadiidka ma dhaafi karayn kan kale ka horreeya badanaa waxaa maraa istisda waaweyn iyo dee waxaa maraan gawaari aad u waaweyn ma dhaafi kareen marka hore sbacena mayn lahayn waddadani cidhiidhi badan bay nagu hayse aad bay cidhiidhi u ahayd gawaadhida dadka xitaa khatar bay ku ahayd gawaadhidu dee si toosa isuma dabamarayn hadda laakiin waxaana loo sheegay in la ballaarhinayo arrintaasoo aada u soo dhaweynayno arrintaas waa arrinaan shacabku aad ay ugu diirsan doonaan waddadani waxay isku xidhi doontaa magaalada ilaa iyo mataqaanaayay riboodka waddadani waa waddo aad muhiim oo aan leeyahay in la ballaadhiyo oo la dhagax dhigana aad baan usoo dhaweynaynaa markii hore waddadu aad ba u dhuumnayd waddadan badanaa gawaarida waaweyn baa mara maadaama magaalada ka baxayso laba gaari marka hore aad iskumiina dhaafi karayn marka riskigeega aad u badnaa laakiin maadaama hadda la ballaadhinayo aad baan usoo dhaweynayna annagu maadaaman horta dadka had iyo jeer adeegsanaya ugu badnaa ee maalin kasta marayay aad baan usoo dhaweynana maadaama naloo qorxayna aad baan ugu faraxsannahay dhibta horta walahi qofkii darawlan baa dareemi karaa qof kasta ma dareemi karayo markii laba gaari oo weyn isdhaafayaan say isku dhaafaan way adkayd adoo iminka gaari aa isdaba socotiin gaarigaas hadduu baarkin istaago si aad ku dhaaftaa ma jirta ilaa intaad istaagtay ilaa intuu gaarigaa kale ku dhaafayo mooyaane laakiin iminka haddii la ballaadhiyo dee cid iska war iska maanaysa meesha baarkinka gooni baa loo samaynayaa meesha laisku baasiga gooni baa loo samaynayaa aad baan soo dhaweynaa markaa xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa dadaallo xooggan ku bixinaya dhismaha iyo horumarinta caasimadda jigjiga